إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بإذن الله سبحانه وتعالى waxaa tusaalayaal kooban aynu ka bixin doonaa noloshii dumarkii adduunyada soo maray u qiimaha badnaa asaxaabiyaat kuwii arkay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee la kulmay iyagoo nebi maxamed rumaysan alraciil lwal jiilkii koowaad ee nabiyuna maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu tarbiyadeeyey rag iyo dumarba kuwaasoo qofka eega noloshoodii diineed iyo adduunyaba ay u noqon karaan tusaale sare iyo ku dayasho wanaagsan hadday tahay iimaan hadday tahay cilmi hadday tahay cibaado hadday tahay xidhiidh adagoo ilaahay subxaana wa tacaala lala yeesho hadday tahay sabir xaqa lagu sabro hadday tahay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa in wax loo huro hadday tahay akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta sarreysa hadday tahay hoggaansanka loo hoggaansamo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo amarkiisa xaaladaha oo dhan xaaladda ay farxadi jirto iyo xaaladda musiiba ay dhacdee muruga ay taagan tahay waxaynu ogsoonnahay marka koowaad cilmigu inuu yahay marka diinteenna la eego aasaaska shay walba fadliga cilmigu uu leeyahay iyo cidda cilmiga barata sida ilaahay subxaana wa tacaala u ammaanay maaha mid naga qarsoon waxaana cilmiga sharaf ugu filan qof kasta oo lagu sheegaa inuu isu arkayo in la ammaanay jahlina waxaa foolxumo ugu filan qofka ku sifaysan jaahilkaa haddii lagu sheego in arrinta noocaasa uu dhibsanayo mid kale hadalkiisa daayo ilaahay baa subxaana wa tacaala cilmiga dadka bani aadamkaa daaya ku fadilay ku kala fadilay xayawaanaadka wasaynu ogsoonnahay aygu wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka kuwa u liita laakiin markuu mucallam noqdo ee wax la baro ee loo tababaro in lagu ugaadhsado oo kale qiimo gaara baa la siiyey oo ugaadha lagu diro inta bisinka loo qabto ee uu qabto haddii xataa qabashadiisa ay ku dhimato qabashadiisaasaa gowrac u noqonaysa sida qur-aanka iyo xadiidka rasuulka labadaba ku sugan laakiin aygaan tababarayni neefka uu qabto xataa bismi llah haddii la idhaha uu ku ordo hadduu dilo midi aan lala soo gaadhin xalaal noqon maayo waxaa labadaa xayawaan kala fadilay waa cilmiga iyo aqoonta fadliga uu dheer yahay qofka cilmiga lihi qofka iska cibaadaysta uun een aqoon cibaadadiisu aanay ku dhisnayn waa fadliga dayixi uu dheer yahay xidigaha kale dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxyigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyo oo qur-aanka iyo xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam kaalin mugle ayay ka qaateen barashadiisa iyo baahintiisa labadaba waxay iman jireen salaada jamaacada xataa salaada subax bay iman jireen salaadaha kale hadalkooda daa waxay iman jireen salaada ciidda nebiguna calayhi salaatu wasalaam wixii qur-aan uu akhriyo ama cilmi uu sheego ragga way la wadaagayeen haddana waxay dooneen intaa in dheeraadkaa inay helaan waxay arkeen raggii oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka helay fadhiyo gaara oo cilmi ay kaga faa'iidaystaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen dumarkii waxay dhaheen halabanaa caleyka arijaal rasuulkii ilaahay ow raggii baa naga kaa badsaday fajcal lanaa min yowmika nafsaa waxaanu doonaynaa maalin gaara inaad noo yeesho oo maalmaha ragga aanu la wadaagno dheeraadka ah fawacadahuna yowma laqiyahuna fiih rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ballan qaaday maalin uu si gaara ula kulmay dumarkii waxaanu ku uhi mawcidukuna beytu fulaana ballankiinu waa heblaayo gurigeeda fawacadahuna wa amarahuna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isugu daray waano iyo tacliim wax qalbigooda qooya oo jilciya oo baqo geliya oo rajo geliya iyo axkaamta qaarkeeda uu sheegay waxyaaba u sheegay waxaa ka mid ahaa maa min kuna imra'atun tuqadimu halaaثata min waladiha ilaa kaana laha xijaaba min annaar gabadh kastoo idinka mid a oo saddex awlaaddeeda ka mida ay u saqiiraan xijaab bay naarta uga noqonayaan gabadh baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal kusoo celiso waxay tidhi wathnayn oo labana ka waran rasuulka ilaahi u tahay laba u saqiireen qaala calayhi salaatu wasalaam wathnayn labaduna waa sidaas oo kale bukhaariyo muslim baa wariyey sidaasay tartan ugula galeen ragga inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wakti gooniya ay ka helaan si ay cilmi nebiga calayhi salaatu wasalaam uga dhaxlaan oo ay uga reebaan maanta waxaynu ogsoonnahay in badan oo ka mid a dumarku ragga tartan bay kula jiraan laakiin tartanka ay kula jiraan maaha xagga cibaadada maaha xagga cilmiga iyo khayrka waa tartan xagga adduunyada weliba waxyaaba aan dumarka u habbooneyn in badan baynu ka maqalaa idaacadaha iyo warbaahinta kala duwan iyadoo laga hadlayo la leeyahay dumarku saamigoodii kamay helin siyaasadda iyo hogaaminta dalka guurtida dumar badani kuma jiraan baarlamaankana sidaas oo kale golaha wasiiradana way ku yaryihin iyadoo la leeyahy badan baynu maqalnay laakiin marnaba kama maqallo warbaahinta iyadoo la leeyahay culimada wax dhigtaa waktigii u badnaa waxay siiyeen ragga uma jiro waktiyo ay dumarka u gooni yeeleen dumarka ay hadlayaan ama loo hadlayo ay leeyihiin xaqayagii xagga aqoonta iyo cilmiga ayaanu doonaynaa sida dumarkii saxaabadu ay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ku yidhaahdeen waxaa kala duwayna waxa weeye dumarka hamigoodu wuxuu aha hami diineed hami ah inay ilaahay xidhiidh fiican la yeeshaan hamigoodu wuxuu aha hamulaakhira inay ku dadaalaan waxay aakhira ugu wanaagsanaanayso ay ugu hagaagayso jannay doonayeen oo ay higsanayeen adduunyo iyo hogaamin iyo siyaasad iyo arrimahan maanta dadka naftu kaga baxday qiimo badan iyaga lama lahayn caaisha radia allahu canha oo ah xaaskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam si aynu garanayno waxay ka warantay dumarkii ansaarta magaalada madiina nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ugu yimi waxay markhaati uga noqotay inay ahaan dumar cilmiga aada ugu dadaali jiray nicma nisaau nisaau lansaar lam yakun yamnacuhuna alxayaa an yatafaqahna fi ddiin rawahu muslim dumarka u wanaagsani waxay ahaayeen bay tiri dumarkii ansaarta xishoodka iyo khajilidda ay ragga ka khajilayaan umay diidi jirin ilaahay subxaana watacaala diintiisa inay bartaan oo si saxa ay u fahmaan waxaana taa tusaale u ah su-aashii ay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weydiisay umu sulaym oo dumarka ansaarta ka mid ahayd oo anas ibnu maalik saxaabiga la idhaha hooyadii iyadoo su-aasheeda gogoldhig uga dhigtay iyo hordhac ina allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay subxaana watacaala xaqa kama xishoodo waxay markaa dumar cilmiga ku dadaalaya waayo su-aashu waxa ay ka mid tahay min turuqi taxsiili lcilm waddooyinka loo maro xaasilinta cilmiga maanta iyadoo dadka aqoontoodu ay gaaban tahay haddana su-aashu aada iyo aada bay u yar tahay waxaanay taasi ka turjumaysaa cadamu lihtimaam bilcilm wa biumuuri ddiin inaan xil badan la yska saarahayn oon ahamiyad la siinahayn cilmiga iyo arrimaha diinta cilmi uu qof muslimi barto waxaa ugu qiimo badan xifdu kalaam illaahi tabaaraka wa tacaala inuu qofku xifdiyo dusha uu ka qaybo oo laabtiisa uu geliyo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala cilmi uu barto qof muslimi rag iyo dumarba waxaa u qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu barto oo hadalkii ilaahay ah waxaynu ogsoonnahay waktigaa qur-aanku uu soo degayey ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saxaabada uu dhex joogay waxyaabaha loo adeegsado qur-aanka qoristiisa ama duubistiisa ama qofka u fududayn kara inuu xifdiyo dusha uu ka qabtaa aada iyo aada bay u yaraayeen haddana arrinta noocaasi kamay hor istaagin dumarkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyadoo qur-aanku aanuu musxaf ugu qorayn maanta guri wal iyo meel walba kutubtii qur-aanka ahayd baa taalla qur-aankii oo duuban qof waliba moobilka ayuu ku sitaa idaacadda ayuu ka socdaa hadduu gaari saariye gaadhiga ayuu ka shidan karaa waxaasoo dhan iyagoon haysan ayay qur-aanka xifdiyeen oo may odhan haddaanaan haysan kutub aanu ka akhrisanaba halkaanu qur-aanka xifdinaa waxay qur-aanka ku xifdin jireen dumarkii saxaabadu bimujaradi samaac inay dhegtooda maalaan oo qura oo ay dhegaystaan dabeetana sidaasay ku qaban jireen bint lxaaritha ibnu nucmaan waxay tidhi maa xafidtu qaaf ila min fi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam yaktubu biha kula jumca suuradda la idhaha suuratu qaaf suuradaadu qiimo badan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam afkiisa ayuunbaan ka xifdiyey meel allaaliyo meelay ku qoran tahay may arag rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyay soo hor fadhiisato u akrin jiru ugu celcelin jiray sa macalimiintu maanta ay sameeyaan waa maya nebigu caleyhi salaatu wasalaam maalinta jumcaha ayuu ku khudbadeyn jiray bay tiri markaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam gurigiisa oo dee masaajidkuna uu ku qabsanaa ayay jaar ahayn waxay tihi wa kaana tanuurunaa wa tanuuru rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam waaxida rawaahu muslim moofada aanu khubusta ama roodhida ku dubanno iyo ta nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku dubtaana isku mid bay ahaayeen macanaa laba reeroo jaaraan ani moofo quraan wadaagi jirna mikrifon xataa ma jirin codka si fiican u baahinayo meel fog ku tuuraya iyadoo aan masaajidka aan ku jirin oo dabadda ka joogta ayay maqli jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo akhrinaya suuratu lqaaf markaasay sidaa dusha uga qabatay oo ay xifdiday maanta bal u fiirsada xaalka in badan oo dumarkeenna ka mida guryaha waxaa buuxiyey kutub kuwa hagaagsan iyo kuwa googo-ayba qur-aankii meel walba waa ku duuban yahay waxa uu heli karaa qofku mucallim ugu celceliya xataa uu ka daba akriyo oo aan daalahayn haddana qur-aanka xifdigiisii sidaa loogu dadaali maayo ay sidaa ugu dadaali jireen arrinta noocaasa waxaa ka dhashay inay ka soo baxeen dumarkii saxaabada caalimaad yarjicu ilayhina kibaaru rijaal dumar culimo waaweyna oo ragga waaweyna culimadii aqoon-yahanka ahi masaa-isha qaarkeed oo ku adkaata iyaga ay kula noqdaan oo ay wax ka weydiiyaan caaisha radia allahu canha waa tusaale waa xaaskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam cilmi badan bay nebi maxamed ka reebtay oo ummadda rasuulka ay ku anfacday saarat marjican liasxaabi rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayhim waxay noqotay caaisha ceel saafiya oo ay u noqdaan oo ay ka dhaansadaan cilmi asxaabta rasuulku abuu muusa alashcari waa saxaabi jaliil oo weliba qur-aan yaqaana buu ahaa oo reer yamaneeda wuxu uhi ma ashkala calayna asxaaba rasuuli illahi xadiidun qad fasa'alnaa caaisha ilaa wajadnaa cindahaa minhu cilmaa rawaahu tirmidi xadiid kasta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyo o la ysku qabto ama la fahmi waayo caaishaan weydiin jirnay buu ihi waxaanaanu caaisha radia allahu canha ka heli jirnay cilmi iyo aqoon cilmi iyo aqoon xadiidka ay ka hayso hal tusaale haddii aynu taa u yeelno abu catiya waa taabici waa dadkii aan saxaabadana saxaabada soo gaadhay wuxuu ihi aniga iyo masruuq masruuqna taabici buu ahaa weliba caaisho dadkii si fiican wax uga bartay buu ka mid ahaa caaisha ay macalinka u ahayd caaishaan u gallay buu ihi dabeetana waxaanu ku nidhi yaa uma almuuminiin laba nin oo ka mida asxaabta nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka ay rabadaan tahay la sooman yahay midkood afurka iyo salaada maqrib labadaba wuu dedejiyaa ka kalena afuritaanka iyo salaada labaduba dib buu u dhigaa marka labadaa keebaa saxsan qaalat ayuhuma aladi yucajilu liftaara wa yucajilu salaa waxaad ii sheegtaan bay tidhi labadaa saxaabi kooda salaada iyo afuritaanka dedejiya qaala qulnaa cabdullaahi waxaanu ku nidhi waa cabdullaahi bn mascuud qaalat kadalika kaana yasnacu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam sidaasuu rasuulka ilaahay samayn jiray bay tihi afuritaankana waa dedejin jire oo qoraxdu markay dhacdaba waa afuri jire salaada maqribna waa dedejin jiray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markaa bal u fiirso mas'aladii labadaa saxaabi ay isku khilaafeen ee dadkii ka dambeeyey saxaabada ee soo gaadhay khilaafkoodaasi cid sida saxdaa u sheegta ay baadi dooneen waxay ciddaasi noqotay caaisha radia allahu canha jawaab kaafiya iyo cilmi dheeraadana arrintaa way ka siisay caaisha radia allahu canha waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo soo dejiyey waxyi nolosheennan aynu ku salayno nolosheennan adduunyaya ta aakhiro labaduba ay ku hagaagayaan waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ina amray waxyigaa inaynu uhogaansanno oo nolosheennu ay noqoto nolol waafaqsan oo ku salaysan wax allaala wixii laynoo dira aynu samayno waxa laynoo diidayna inaynu iska dayno fii jamiici alawqaati waalaxwaal wakti kastoo aynu joogno iyo xaalad kastoo aynu ku sugannay haddaynu dheregsannahay haddaynu gaajoonayno haddaynu barwaaqaysannayo haddaynu abaarsannahay haddaynu caafimaad qabniyo haddaynu xanuunsanayno haddaynu faraxsannahay iyo haddaynu murugoonayno wamaa kaana limuminin walaa mumina idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum lkhiyara nin muumin iyo gabadh muuminada uma banaana ilaahay markuu wax xukumo xukumka ilahy wax kale inay ka doortaan oo qofkii caado uu ka raaco ama xeer iyo qaanuun ama naftiisu sida ay jeceshahay ee ay doonayso muuminiinta sifadooda ilaahay baa inoo sheegay marka warka ilaahay uu soo gaadho iyo warka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inamaa kaana qowla lmu'miniina ida ducuu ila allahi warasuuli liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna wa ulaaika hum lmuflixuun muuminiinta hadalkoodu wuxuu yahay oo qura marka loogu yeedho xagga ilaahay waa qur-aankii iyo xagga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa xadiidkii nebiga si arrinkaa ay ku sugan yihiin xukumkiisa loogu caddeeyo ama waxay isku qabtaane isku maandhaafaanba hadalkoodu waa mid qurawn maqallay hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka yeelayna oo aan afka ahaynee camala iyo hoggaansan dhaba kuwaasaa dhab ahaan liibaanay addunya aakhiraba ulaaika hum muflixuun waxa ay jecel yihiinna helaya adduunya aakhiraba waxa ay dhibsanayaanna ka badbaadaya adduunya aakhiraba waayo waxay og yihiin waxaa arrinkooda uu ku hagaagayaa inuu yahay amarka ilahay inay qaataan waxaynu ogsoonnahay maanta dadka khayrku kama marhnoo lama odhan karo halaka naas dadku way halaagsameen oo cod sifada allihii ma jirto alxamdu lilah khayr fara badan baa jira laakiin arrinkaasi sidiisaa uma jira maanta rag iyo dumarba oo dadku in fara badan oo awaamirtii ilaahay ka mid ah oo loogu yeedhayaabay ka dhaga adeygayaan wax fara badan oo ilaahay u diidoo loo sheegayana weli way kusii socdaan way ka joogi laayihiin waxaa ka qaalib noqoto ka xoog roonaatay hawada naftooda iyo naftoodu sida ay doonayso arrinta noocaasiina waa miduu qofku ku waayo nolosha dhabtee wanaagsan waay noloshan adduunye waxay dhadhan yeelanaysaa oo qura marka qofka iimaan qalbigiisa galo xubnihiisuna ay noqdaan kuwa ilaahay addeecaya markaasuu raaxo iyo deganaansho iyo xasilooni uu dareemaya walow adduunyaha ka faramadhnaadee laakiin haddii sifaadka iyo tilmaamaha qofka laga waayo adduunyo kastoo uu hayo noloshu cidhiidhi bay ku tahay waayo nolosha ilaahay baa waasiciya raaxo iyo qiimana u yeela ilaahay baana cidhiidhi cidduu doono kaga dhiga waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilahay wuxuu uhi qofka diintayda ka jeesta nolol adag baanu gelin doonaa maalinta qiyaamana isagoo indhala ayaa la keeni doonaa waxa ilaahay inoogu yeedhaya walaalayaal ayaa nolosheenna wanaagsan ay ku jirtaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum ilaahay muuminiintu la hadlay rag iyo dumarba war ilaahay yeedhmadiisa yeela rasuulka yeedhmadiisa yeela meesha uu idinka yeedho ilaahay yaan laydinka waayin wuxuu ilaahay idinku yeedhana sameeya waayo liannahu yadcuukum lima fiihi xayaatukum ayiba waayo ilaahay wuxuu idinku yeedhayaa rasuulkuna idinku baaqayaa waxa noloshiina wanaagsan ay ku jirto raaxat lqalb wa tumaaniinatuhu wa sacatu sadr wa tiibat nafs dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim talow siday ahaayeen markay aayadi nebi maxamed ay kusoo degto ee hadda aayaddaasi ay maqlaan ku dhaqankeeda dib ma u dhigi jireen oo aayaddu waxay u diiday samayntiisama sii wadi jireen waxay aayaddu fartay oo hoggaansankiisa dib ma u riixi jireen mise markiiba u hoggaansami jireen xaaladahoodu miyay kala duwanaayeen talow maanta waxaynu ogsoonnahay xaaladaha xaf- farxadaha iyo xafladaha aroosyada iyo kuwa la midka ah waxyaabaha dhaca oo dumarku wax badan oo ilaahay diintiisa ka mid oo ay garanayaan ayay si badheedha u khilaafaan inantaa waa waa habeenkeedii weeye adduunyada ay ku lahayd la habeenka aada leedahay ay ay tahay inuu kuu hagaaga inaad ku dadaashaa waa habeenka u horeeya qabriga aada uhoyanayso haadaa layla layluki nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi alqabru waa awalu manaazili alaakhira waa guryaha aakhiro guriga u horeeya qofka u hagaago inta ka dambaysaana waa u hagaagaysaa qofka habeenka u horeeya ee laxoska ah qabriga shar iyo dhibaato iyo cadaab kula kulmana inta ka dambaysaana kasii daran walihaada baa cuhmaan ibnu cafaan saxaabigii la odhan jiray markuu qabri dul istaago aada buu ooyi jiray markaasaa waxaa lagu uhi jannada iyo naarta marka lasoo hadal qaado ma oydid qabri markaad dul istaagtana aada baad u oydaa waa maxay sababtu wuxuui waxaan maqlay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo hadalkaa leh qabrigu waa guryaha aakhire guriga u horeeya hadduu qofka u hagaaga inta ka dambaysaana kasii wanaagsan hadduu xumaadana inta ka dambaysaana ka daran waynu ognahay munkaraadka dhaca isqaawin qurux la muujiyo rag iyo dumar isdhex gala muusig la garaaco dumar saq dhexe socdoo le aroos baanu ka nimi labada habeennimo saddexda habeennimo kowda habeennimo oo mararka qaarkood rag ajanabi ka ahi gaadhi ay ku sidaan oo gabadh iyo nin qura ay isku soo hadhayaan xaaladaha murugada iyo dhibaatooyinku ay dhacaanna in badanoo dumara ka midi maanta waxay sameeyeen waynu ognahay baroor dhul laysla dhaco qaylo dananayso oo aan kala go' lahayn bal aynu eegno dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim siday ahaayeen zaynab bintu abi salama saxaabiga abu salama la odhan jiray inantiisi weeye umu salama oo markii dambe dumarka rasuula ka mid ahayd iyo hooyooyinka muuminiinta ayaa hooyo u ahayd waxay tihi waxaan u galay umu xabiiba umu xabiiba bintu abi sufyaan oo mucaawiya bin abi sufyaan walaashi waa saxaabiyad aabaheedna waa saxaabi walaalkeedna waa saxaabi waana xaaskii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan u galay umu xabiiba oo xaaskii nebiga maalintii uu geeriyooday aabbaheed abu sufyaan maanta in badan oo dumarka ka mida geerida aabbahood waxaa loo shee marka loo sheego waxa ay yeelaan waynu ognahay umu xabiib waxay tidhi halay keeno udug iib huruudina ay ku jirto dabeetana way ismarisay inan u joogtayna way u marisay waa maalintii loo sheegay geerida aabaheed waxaa laga in badanoo dumara ka mida in la yaabaan oo ay yidhaahdaan ma iyadoo loo sheegay aabaheed inuu geeriyooday ayay cusburanaysay naxariis darana umay jeedin isqurxin iyadaaba sheegtay wallaahi maa liya biibi min xaaja wallaahi inaanan maanta wax baahiya u qabin udug iyo wax la ismarmariyo laakiin waxaan maqlay bay tihi rasuulka ilaahay oo mimbarka dushiisa ku taagan oo khudbadaynaya oo lalaa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir tuxidu calaa mayitin fowqa halaatin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra waxaan maqlay rasuul kale oo mimbarka dushiisa kale xalaal uma aha gabadhi iyadoo rumaysan ilaahay iyo aakhiro in qof dhintay awgii ay uga tagto quruxda waxyaabaha la ismariyo sidii mid asay qaadoo kale ay noqoto saddex maalmood wax ka badan saddex maalmood waa loo ogolayay saddexa maalmood ee u horeeya laakiin maalin afraad inay ku darto ay tidhaahdo waxaan isu basaasinayaa geerida nagu dhacday awgeed xalaalu maaha buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo reebayaa uun zawjkeedii saygeedii hadduu geeriyoodo afar bilood iyo toban habeen bay isaga asay u sidaysa taasi waa umu xabiiba hadalkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinta ay murugaysnayd ee aabbaheed uu geeriyooday saasay ugu hoggaansanto waad aragtaan zaynab radia allahu canha zaynab bintu jaxsh iyadana waxaa geeriyooday walaalkeed sidaasoo kale iyaduna yeeshay waxaanay tidhi isqurxin iyo udug dan kama lihi laakiin waxaan maqlay nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo sidaa leh maanta bal aynu garab dhigno in badan oo dumarkeenna ka midi waxa ay sameeyaan arrintaasoo kale markay soo marto waxa kala duwe wax kale ma aha waa heerka iimaanku uu taagan yahay un iyo alla ka cabsiga iyo diin jacaylka iyo ka fikirka aakhiro qofka muslimkaa rag iyo dumarba aragtidiisu adduunyada waa inay dhaafsiisnaato qof aakhiro arkayo arrimihiisoo dhan aakhira ay raad ku yeelanayso maa yati wamaa yadar wuxuu samaynayo waxa uu ka tegayaba waa inuu noqdo taasi hadday tahay xaaladda musiibada bal tusaale aynu ka bixino fii xaalati alfarax oo hore aan u tilmaamay in badanoo dumarkeenna ka midi maanta waxay sameeyaan caaisha waxay tidhi gabadh ka mida dumarkii ansaarta ayaa inanteedii la bixiyo nin baa loo guuriyey waxaa la doonay inanta in la wareejiyo laakiin intii aan la wareejin ka hor timaha ayaa xanuun kaga dhacay deetana timihii baa ka daatay maanta in badanoo hoyooyinka ka midii arrintaasoo kale marka ay dhacdo waxa ay samaynayaan waa wax la yska garan karo inay odhanayso dukaamada yaallaan timayaha loo soo iibiyo oo inanta madaxa loo geliyo waa aroosade hadda waa xaaraan ilaahay ka boqo iska daa maya waanu toobad keeni doonaa horta caawa ha ku dhaafto inanu kuran nin u hoyn kari mayne soo maaha xaqiiqadu sidaa waa hooyadii inantaa dhashay wixii ay islahayd inantaaday qurxinayaanu kumay dhaqaaqin nebi maxamed bay u timi caleyhi salaatu wasalaam iyadoo socota arrinkaasay rasuulka weydiisay weliba la soco oo ninkii inantaa loo hoynayay baa sidan doonayoo leh bal tima ardafiishale usoo geliyo timahee wixii madaxeeda ku hadhay ugu tidca sidaa may yeelina rasuulka caleyh salaatu wasalaam u tagtay waxay tihi ina zawjaha amaranii an asila fii shacriha inanta ninkii la siiyey baa i amray ama iga doonay inaan timo aan timaheeda ahayn inta madaxeeda ku taal aan ugu xidhiyo si ay ugu muuqato mid tima dheer nabigu alayh الsalaatu wasala u la inahu qad lucina اlmuwasilaat rawa bukhaari muslim maya laa yaxil xalaal maaha arrinkaasi iska daa waa la nacdalay oo naxariista ilaahay baa laga fogeynayaa dumarka dumar kale timahooda timo ardaficial oo aan jirin ugu xidhiidhiya ama madaxa u geliya saasay markaa hawadooda u khilaafi jireen maanta waxaynu ogsoonnahay waddankeennan guud ahaan xijaabku inuu yahay faral farallada ilaahay ka mida sida salaada oo kale oo qur-aanku uu sheegayo oo ilahay uhi walaa yubdiina ziinatahuna dumarku quruxooda yaanay muujin oo ilahay uhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wa nisaai lmuuminiin yudniina calayhina min jalaabiibihina nebigo waxaad ka bilowdaa hablahaaga dumarkaaga dumarka muuminaadka oo dhan waxaad u sheegtaa jilbaab inay xidhaan waa maradaa sideedda shardi leh ee culimmadu ay sheegaan maro qara leh oo aan midabkii jidhu ka dhex muuqan ballaadhan oo aan ku dhegayn oon sawir ahayn dheeroo jidhkii oo dhan wada qarinaysa uunsi iyo cadar midnaba udug oo dhan aan la marin dharka ragga aan u ekayn dumarka kaafiraadkaa dharkoodan aan u ekayn libaasu shuhran aan ahayn maro ka duwan marada dumarku beledkaa isku asturaan waddanka ay joogto oo ay noqonayso mid ay ku caanbaxdo farta la ysugu fiiqoo la idhaahdo gabadhii marada noocaasa xidhan jirtay maradaasuu ilaahay subxaana wa tacaala dumarka usoo faray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dumarka badankoodu maanta way maqleen midaba meel ay ka maqashaba haddana waxaynu ogsoonnay waddankeenna marka la eego dumarka badankoodu ma xidhna inta yar baa xidhan baynu odhan karnaa alxamdu lilah sidii la ahaan jiray aada baa maanta looga duwan yaho khayr fara badan baa jira laakiin dadku ama dumarku waajibkaa may wada gudan dumarkii saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyagoo jilbaab wax la idhaha aan aqoon iyo xijaab toona ayaa aayadaha xijaabka ka warramaya nebi maxamed ay ku soo degeen raggii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la joogay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay guryahoodii bay ku caraabeen oo dibaa ugu noqdeen dumarkoodii baa u sheegeen maxaad ka sawiranaysaan magaaladii madiina talow imisa dumaroo bilaa jilbaaba baa dhex marayay subaxnimadii markii habeennimadii warku uu dumarka gaadhay intay leeg baad sawiranaysaa walaa mraa waaxida gabadh quri xataa ma dhex marahayn jamiicu nisaai lmadiina tajalbabna dumarkii magaalada madiina joogay hadalka ilaahay subxaana wa tacaala warkiisu markuu soo gaadhay markiiba jilbaab bay xidheen gabadh quri bilaa jilbaab subaxnimadii may ahayn allahu akbar ma jirin gabadh tidhi muddada intaa la-eg baan bilaa xijaab soo ahaan jiraye haddaan subuxun ku boodo dadkaabay la yaabaya oo odhanaya dhaqso badana oo dheganugula durba goorma isbeddesha bal si tallaabo tallaabaa aan u soo galo baabka xijaabka ma jirin gabadh tidhi aniga xijaabba ima diyaarsana iminka innaga dumarka qaarkood oo aan xijaab xidhnayn marka la waaniyo dadka iimaanbaa qalbigooda ku jira iyo alla kacabsiiyo jacayl ilaah iyo rasuulkiisa ay u hayaan in badani waanada way u heemayaan waan soo tolan doonaa bay odhanaysaa kaas waxaa laga yaaba maalmo ama toddobaado inay kusii wado xijaab la-aantii gabadh gabadh qura oo tidhi intaan soo tolanayo bilaa xijaabkii baan kusii wadaya kumay jirin dumarkii saxaabada maxay sameeyeen shaqaqnaa muruutahuna fakhtamarna biha maryihii ay hayeen ee isku tollaabay kala dilaaciyeen si ay u noqdaan maryo balballaadhan oo gabadhu ay hilaaban karto oo jidhkeeda oo dhan wada qarin kara arrintu waxay u baahan tahay mujaahadatu nafs nafta in lala jihaado oo laga xoog roonaado oo halka iyadoo ay doonaysa danta aanu ahayn laga leexiyo oo halka danteeda ilaahay u la doonayo la mariyo arrintu walaalayaal waxay u baahan tahay mukhaalafatu lhawa naftu waxbay doonaysaa ilaahayna waxbuu doonaya labada adigu kala dooro weliba sida ilaahay uu doonayaa naftan lafteeda dan u ah waanay garanayna hawada qofku ilaa uu khilaafo waxaa naftu ay doonayso doonista nafta markay muraadka ilaahay ka hor timaado arrinkiisu hagaagi maayo arrinka cibaadada maanta alxamdu lilah in badanoo inaga mida rag iyo dumarba waa la cibaadaysanayaa in badanina waa bilaa cibaado oo salaadii oo ah rukunkii labaad ee arkaanta islaamka ayaa in fara badani ay ka maqan yihiin in badanna waa la daala dhacaya in kalena qirinqiir bay kaga jirtaaba oo maray sameeyaan iyo maray ka tagaan cibaadaduna waa ujeedadii ilaahay subxana wa tacaala inoo abuuray ilaahay subxaana wa tacaala waxaa samada joogiyo waxaa dhulka joogaba daraaddeedu inoogu sakhiray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun muslimiintu guud ahaan cibaadada waa wadaagaan laakiin cibaadadu waa maraatib iyo darajaad iyo abwaab kala duwan waa lagu kala sareeya qofka muslimka ahina mar walba wuxuu u baahan yahay inuu cibaadeysiga kori kordhiyo weliba yaa amat allah mar kastoo ilaahay nicmo kuu kordhiyo waa inaad cibaado kordhiso siduu ahaa nabigeeni moxamed caleyhi salaatu wasalaam kaana yaquumu min alleyl xataa tatafatara qadamaah salaatuleyl buu u kici jiray ilaa lagu hay barareen dildilaaceen markii lagu yidhi maxaad nafta u dhibaysaa dembigii horiyo kii dambe waa lagu dhaafay muxuu ku jawaabay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam afalaa akunu cabdan shukuura miyaana noqonahayn addoon ilaah umahadnaqa cibaadadu ma aha un inaad dembi dhaaf un ku doonayso ama cadaabun aad kaga cararayso miyaanad eegahayn wuxuu ilaahay nicmo ku siiyey miyaanu mudnayn allaha waxaasoo nicmaa ku siiyey inaad caabuddo oo mar kastoo nicma ay kuu korodho inaad cibaado aad kordhiso dumarkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim cibaadada waxay ka qaateen nasiib aada iyo aada u weyn oo tusaale dumarka maanta ay ugu noqon karaan caaisha radia allahu canha waxay sifaysay zaynab weliba dangale ay ahaayeen waxay tidhi lam ara imra'atan qad khayra fi ddiini min zaynab gabadh marka diin la eego zaynab ka khayr badan ma arag bay tihi wa atqaa lilah wa asdaqa xadiida wa awsala lilraxim gabadh alla kacabsi ka alla ka cabsi badan oo ka run badan oo ka qaraabo xidhiidhinood wa acdama sadaqatan oo ka sadaqad badan wa ashadda ibtidaala linafsiha fi lcamal aladi tasadaqu bihi taqarabu bihi ila llahi tacaala gabadh nafteeda uga hayimin og waxay sadaqadaysanaysa waxay ilaahay ugu dhowaanayso ma arag bay tihi bukhaari baa wariyay salaada aynu usoo qaadano tusaale waayo salaadu waa camal aada u qiimo badan oo qofku hadduu sidiisa uga soo baxo hagaajinaya ina salaata tanhaa cani alfaxshaai walmunkar waa cibaado qofku hadduu ilaaliyo cibaadaadka kalena albaabadooda loo furaayo walihaadaba nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii saxaabada qaarkood ay weydiiyeen rasuulka ilow noo sheeg camal aanu jannada ku gallo wuxuu rasuulku ku yihi calayka bikahrati sujuud fainaka laa tasjudu lilahi sajda ilaa rafacaka allahu biha daraja waxata canka biha khaطiya rawahu muslim sujuudda farabadi sujuud kastoo ilaah aad u sujuuddo darajaa kor lagugu qaadayaa dembina waa lagaaga dhaafayaa rabiica ibnu kacab alslami saxaabi aada u qiimo badan wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu taqarubu ugu dhowaaday sahay aakhire inuu ka dhigtana uu doonayay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inuu adeego rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim isagoo u abaalgudaya maalin wuxuu ku yidhi salnii bal waxaan kuugu abaalguday weydiiso qaala as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaa nebi maxamed oo ku weydiisanaya ilahay inaad ii weydiiso jannada inaan kugula rafiiqo himmatun caaliya hansara weeye maanta dad badan oo jooga haddii la yidhaahdo waxaad doonayso codso hankoodu adduunye ma dhaafsiisna ay ka dhiman doonaan oo laga dhex qaadi doono laakiin saxaabigaasi bal hankiisa eeg faqiir buu ahaa wax adduunye u hayay ma jirin rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud jannadu waa qaali haddaad janno doonayso wax qaaliya waa inaad bixiso sujuud fara badan ha lagaa helo adigana si aan aniguna ilaahay kuugu weydiiyo janno jannada ilahay baa bixiye dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhi salaada aad bay ugu dadaali jireen waayo waxay maqleen rasuulka ole caleyhi salaatu wasalaam idaa sallat ilmaratu khamsaha wasaamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xafidat farjaha qiila laha udkulii min ayi abwaabi اljannati shiti hadday shanteeda salaadood si sax oo fiican u tukato oo bisha ramadaan ay soonto oo ninkeeda wixii wanaaga ay ku adeecdo oo nafteeda xumaan ay ka ilaaliso waxaa lagu yidhaahdaa albaabada jannada ee sideedda ah kaa doonaysa ka gal maa sha allah taa markay maqleen salaaday ku dadaaleen caaisha radia allahu canha wuxuu yihi alqaasim qaasim ibnu maxamed ibnu abi bakr edee u ahayd oo walaalkeed baa dhalay marka aan ka laho socodkayga guriga caaishaan ka bilaabi jiray buu ihi markaasaan salaami jiray maalin baan ku kalahay buu ihi waxaan u iyadoo taaganoo oo tukanayso qur-aan akrinaysa waxay akrinaysaa aayadda ilaahay uu yihi famana allahu calayna waqaana cadaaba samuum ilaahay bay baryaysaa aadna way u ooyeysaa way ku celcelinaysaa waxaan is yidhi buu hi horey u dhamaynaysaa ee aada salaantide waxoogay sug sidaan u ag taagnaa baan daalay buu hi intaa iyadu way taagan tahay suuqii baan tegey oo dan aan lahaa aan ka soo qabsaday waxaan ku soo noqday iyadoo weli sidii u taagan kamaa hiya tusalli wa tabki iyadoo sidii u tukanaysa oo sidii u ooyeysa arrinkoodu wuxuu gaadhay in ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi uu ku ammaano uga markhaati kaco xafsa bintu cumar radia allahu canha marba waxaa dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu furay ergo culus baa xagga ilaahay ka timi maanta gabadha arrintaasoo kale ay ku dhacdo ee ergo culus oo dadka ahi ninka ay u tagaan oo idhahdaan war waad khaldanta ee canaantaa gabadh sharaf iyo qiimo labaa loo arkaya ergo culus baa xagga ilaahay ka timi oo bashar iyo bani aadam midnaba aan ahayn waa malaaika weliba malaaigta waa kii u khayrka iyo fadliga badnaa waa malaku jibriil fariin buu u sidaa nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam fariintaasi oo ah raajic xafsa fa inahaa sawaamatun qawaama xafsa soo celi waayo talow waa gabadh fiican oo dadka u roon miyaa aday kuu roon tahay miyaa ma sifaad kaloo kuwan adduunyaabaa lagu sifeeyey maya waxaa lagu sababeeyey soo celinta nebi maxamed samada laga soo faray inay tahay gabadh soom badan oo qiyaamuleyl badan dikriga ilaahay wuxuu ka mid yahay cibaadaadka kuwa u fadliga badan ayuu ka mid yahay dumarkii saxaabiyaadka aad bay ugu dadaali jireen umuhani bintu abi aalib waa cali bin abi aalib walaashi rasuulkana waa ilmaadeen ruma way weynaatay oo talaa u run sheegtay awood baa u run sheegtoo fadhiisisay rasuulka u timi calayhi salaatu wasalaam maanta waxaa laga yahay in badan oo ka mid a dumarka waayeelka ee da-da ahi hawl kaloo adduunyo ay qabtaan mar haddaanay jirin oo dadkii kale ay hawlaha ku foofeen inay tiraa hiblaayaan u togeen iskala soo sheekaysanaya deetana warka badankiisa uu ku wareego laqwi iyo xan iyo wax lamid a rasuulkay u timi waxay tihi rasuulki ilaahay waan weynaadeeye waxaad ii sheegtaa camal aan ilaahay ugu dhawaadaan oo halkaygaa fadhiya oo meel la aan tegin rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam boqol jeer waxaad tidhaha subxaana allah waxay u dhigantaa adigoo xoreeyey boqol nafood boqol addoon oo nabiyullaahi ismaaciil tafiirtiisii ka mid a boqol jeerna alxamdu lilah dheh waxay u dhigantaa xagga ajarka boqol faras oo heensaysan adoo ilaahay daraaddii u bixiyo yidhi diintaa loogu jihaado boqol jeer allahu akbar dheh waxay u dhigantaa boqol halaad oo geela oo faruur xidhan adoo ilaahay daraaddii u bixiyo weliba laga aqbalay boqol jeerna waxaad tidhaa laa ilaaha ila allah maanta dumarka taa ilaaliya talo intay leegin habeenka iyo maalinta isku soo wareegay boqol jeer yidhaa subxaana allah tii salaadaha la socotay maaha boqol jeerna alxamdu lilah boqol jeerna allahu akbar boqol jeerna laa ilaaha ila allah waa camalu laa yastaqriqu ilaa daqaa'iqa maxduuda waa camal daqiiqado kooban qofka muslimkaa ka qaadanaya waxa aada maqasheenna lagu helayo o lagu gaadhayo juwayriya nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam soo maray iyadoo fadhida halkii ay ku tukatay oo tasbiixsanaysa maalintu markay kala barantay buu ku soo noqday iyadoo weli fadhido tasbiixsanaysa inay gabadhu gurigeeda meel ay ku tukato gaara ka samaysato horta waa muhim masaajid ulbuyuut oo gurigeeda dhexdiisa masaajid ay ku yeelato yacnaa makaanu sujuud meel ay ku tukato dumarkii saxaabaduna waa lahaan jireen me marba meeshii kusoo hagaagto inay ku tukato ma aha weliba meesha u qalada yar ee u qarsoonida badan waa inay masaajid ka dhigato iyo goob ay ku tukato halka ay ku tukatana arrin daruuriya haddaanay jirin markiiba inay ka booda maaha waa inay fadhido oo horta ay tasbiix iyo dikri ay waddo siday ahaayeen dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim rasuulku juwayriye wuxuu baray kelimaad kelimaadkaasoo dikrigii ay wakhtigaas oo dhan waday u dhigma maanta waxaa laga yaabaa dumarku inay yidhaahdaan hawlihii adduunyaa farabatay hawlaha adduunyee farabatay ee adkaaday waxyaabaha ilaahay uu ku sahlayo dikriga ilaahay baa ka mida xuska ilah aad farabadiso faatima bintu rasuuli illah waa rasuulka ilaah inantiisa waana xaaskii cali bin abi aalib radia allahu canhuma gurigii rasuulka timo waxay ka cabanaysaa hawshii iyo shaqadii inay ku badatay qof u shaqeeyana inaanay haysan rasuulka ilaahi oo aabbaheeda waxay weydiisanaysaa qof u adeego u shaqeeyo laakiin rasuulka calayhi salaatu salaam guriga ugumay iman caaisha radia allahu canhaa ayay fariin u fartay nebigu calayhi salaatu salaam fariintaa markuu helay habeennimadiibuu guriga ugu yimi faadumo iyo cali iyagoo hurdo u diyaar garoobay wuxuu rasuulu ku yihi maydin baraa maa huwa khayrun lakuma min khaadim wax idinka khayr badan qof idiin shaqeeya alaada u fiirsa inan aada u jajaban oo xooga oo dhega nugul oo ku adeegaysa o wax walba kuu qabanaysa bal waxaa ka khayrka badan dhegayso markaad gogashiina tagtaan aada hurdo u diyaar garowdaan saddex iyo soddon jeer subxaana allah dhaha saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna allahu akbar fadalika khayru lakuma min khaadim buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam taasaa qof idiin shaqeeya idinka khayr badan oo qofka kuu shaqeeya raasamaalka ka hadhaya waa maxay waxba kama hadhayaan adduunya se say u baaba-ayso ayaa wuxuu qabtana u baaba-aya maa cindakum yanfad laakiin kalimaadkaasi waa albaaqiyaat saalixaat wamaa cinda allahi baaq oo waxa rasmigaa hadhaya hawsha adduunyana waa kuu fududaanaysa bal adiguba tijaabi markaad habeenkii sii seexanayso saddex iyo soddon jeer subxaana allah saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna allahu akbar ha kala tegin weligaa oo ku dayo saxaabada rasuulka cali bin abi aalib wuxuu yidhi habeenkaa laga bilaabo weligay kamaan tegin buu ihi markaasa waxa lagu yihi walaa walaa leylata hariir habeenkii aad dagaalka ku jirtay dhufayska aad ku jirtayna kamaa tegin miyaa habeenkaana xataa kamaan tegin buu yihi xaaladdu ay ugu adkayd ee dagaal aan dhufayska ugu jiray maanta waynu ogsoonahay xaalka carabku siduu yahay rag iyo dumarba xubintaa dhaqdhaqaaqeedu aada buu u badan yahy xarakadeedu hadalkeenuna aada buu u badan yahy hadday laqwi tahay hadday xan tahay hadday isku diris tahay hadday tahay kelimaad cayn lagu sheegi karo nacdal dadka in fara badan oo ka mida hadalkooda caadigaabay ka mid tahay warac waracu lisaan qofku inuu noqdo qof hadalkiisa u meeldeeya oo xagga hadalka xalaal miiranaya oo hadalka intaanu ku hadal qalbigiisa soo marinaya oo kala shaandhaynaya ka ilaahay raalligelinaya ka ilaahay ka cadhaysinaya qofka muslimka waa inu noqdo saasaan ahayn dumarkii saxaabadu waynu ogsoonnahay dumarka had iyo jeer ale hinaasa uu ka dhaxeeyo haddaan iimaan iyo alla kacabsi xidhaya aanu jirin sida ay mid waliba isugu daydo ta kale inay dhaadhiciso oo hoosta ay u riddo run iyo beenba inay u darto wax kastoo ay ku ceebeyn karto oo ay khadka kaga saari karto caaisha radia allahu canha dhibaatadii lasoo mariyay waynu garanaynaa been abuurkii weynaa ee laga sameeyey waa fursad gabadha ay dangalada yihiine ilaahay aan ka baqahayni ay ka faa'iidaysan karto soo maaha oo warka ay ku buunbuunin karto meelo badan ay gaadhsiin karto zaynab weliba si gaara ayuu tartan uga dhexeeyey caaisha radia allahu canha iyadoo arrinku uu sidaa yahay ayaa waxaa loo yimi zaynabo waxaa lagu yidhi maadaa calimti aw ra'ayti caaisha maxaad ku og tahay ama maxaad ku aragtay warka noocaasa baa la sheegayaa cidda su-aasha weydiisay waa rasuulki ilaahay faqaalat yaa rasuul allah axmii samcii wa basarii maa ali maa calimtu ilaa khayra allahu akbar rasuulka ilaahay ow waxaan ilaalinayaa maqalkaygii araggayga waxaanan maqlin odhan maayo waan maqlay waxaanan aragna waan arkay odhan maayo khayr mooyaane wax kale caaisho kuma ogi wa hiya alatii kaanat tusaamini min aswaaji rasuuli illah waxay tihi waa tii ila tartami jirtay ee ila dhigi jirtay ee dumarka rasuula ka mid ahayd facasamaha allahu bilwarac ilaahay muxuu ku ilaaliyey warac waraca macnihiisu waa maxay qofku wax kasta oo isleeya aakhiraa lagu qabsan doonaa ama hadal ha noqde ama ficil ha noqdee waxbaa kaaga soo baydi doonaa waa inuu iska ilaaliyo waxaan ku gebagabeynaya walaalayaal maanta diinteenna haddaynu u nusraynayno rag iyo dumarba gaar ahaan dumarku hadday diinta u hiilinayaan oo hamigooda ay ka mid tahay ilaahay diintiisa inay kor u qaadaan oo dacwadda ay ka qeyb qaataan iyo khayrka dadka loogu yeedhayo khayr badan baa xaasili lahaa oo maanta inta yar ee rag iyo dumar ahlulkhayri ay qabteen waxa isbedel iyo wanaag ku xaasilay ee lagu gaadhay waynu aragnaa dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay xil iska saareen ilaahay diintiisa inay kor u qaadaan oo qowl iyo ficil maal iyo mid walba inay ugu gargaaraan tusaale u qaado khadiija radia allahu canha waa zawju nabiy calayhi salaatu wasalaam nebiga markii lasoo diray waa qofkii u horreeyey rumeeyey waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam la garab istaagtay marka koowaad inay nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga u adkayso ilaahay ku hoojin maayo sifaadkii wanaagsanaa ee uu lahaa ay xusuusiso inay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhiiri geliso waddadaa xaqaa si oo hore ugu sii socdo maalkeedii bay ku garab istaagtay hiil iyo hoobay la garab istaagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam umu sulaym waxa ay kala tegeen ninkeedii oo anas ibnu malik aabbihii ahaa waxa usoo geed fadhiistay abu talxa oo ansaarta ka mid oo nin qiimo badana may eeginu ninkan laakiin waxay u aragtay inay halkaa ka bannaan tahay fursad ay diinta ilaahay ugu gargaari kartaa waayo waa gaal abu talxa kumay odhan un gaal baa tahay orodoo iska tag waxa ay ku tidhi gabadh muslimada baan ahay adna mushrik baa tahay oo xalaal ima tihin haddaad islaamto wax meheroo aan ku weydiinayaa ma jirto arrintaa waa la nasakhay iska ilaali xukun imika shaqeeye maaha oo hadda ma banaana gabadhi inay nin ku guursato bilaa meher oo tiraa meherba kaa dooni maayo hada laa yajuus haba yaraadee waa in meher laga aamusay uu jiro deetana dumarka la midka ah meherkoodoo kale a yeelato waxa dumarkeeda la midkaa lagu meheriyey ama meher la magacaabo waa inu jiro laakiin meher la-aan laguma heshiin karo laakiin markaa xukunku sidaa ma ahayn umu sulaym ay sidan lahayd abu alxa wuu islaamay sidaasaanu ku guursaday wuxuu yihi thabit bnu aslam albunani oo taabiciga qisada ka warinaya ahe maan arag weligay gabadh ka meher qaalisan meherkeedu muxuu noqday qof dhami kufriya gaalnimo inuu ka badbaado u islaamo asmaa bintu abibakr waynu garanaynaa waxay samaysay mawaaqiftii taariikhiga ahayde qiimaha badnayd ee ay istaagtay markii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo aabeeda abubakar ay hijroonayeen marka dumaroo maanta waxaa laydinka rabaa diinta ilaahay koruqaadisteeda kaalin mugle inaad ka qaadataan idinkoo ka bilaabaya guriga islaaxu zawj ninku siduu hagaagi lahaa ee diinta ugu toosnaan lahaa awlaadda caruur ilaahay ku xidhan oo diinta ilaahay kor u qaadoo hinjisa iyagu ku toosnaada diinta fidiyo u gargaara si aad usoo saari lahaydeen idinkoo ku dayanaya dumarkaa wanaagsanaa ee ilaahay raalli uu ka noqday una ballan qaaday waxay raalli ku noqdaan ilahay inay ka heli doonaan ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu dembigeena iyo dembiga waalidkeenba dhaafo ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inta xanuunsanaysa inuu inoo shaafiyo inta aan cilmi lahayn cilmiga ilahay inuu usoo jeediyo barashadiisana ilahay u fududeeyo ilaahay baynu istiqaamiyo toosnaan weydiisanaynaa ilaahay baynu subxaana watacaala raxmaddiisa weydiisanaynaa jannaynu weydiisanaynaa naar baynu ka magan gelaynaa ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inagu caawiyo inagu kaalmeeyo dikrigiisa iyo cibaado wanaaggiisa ilaahay naga dhigo kuwa ku daydaa dadkaa wanaagsan waddadoodii mara meeshay gaadheen si aynu u gaadhno ilaahayna subxaana watacaala intaa hadalkaa maqashay ee dhegaysatay dhammaantood baa hu dembi dhaafo ilahayna haynagu anfaco alqaa'ila wasaamic qofka yidhi iyo qofka maqlayba wajaza allahu ljamiica khayra wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira